arrintaasna waxa weeye sidii puntland amnigeeda loo xaqiijin lahaa gaar ahaan magaalo madaxda waayadan dambe dhul lagu habsanayo iska baarashooyin iska jirjira magaalo madaxda iyadoo nabada ayaa jira waxaa la rabaa in la xaqiijiyo amniga xilli xun baan ku jirnaa xilli abaara baan ku jirnaa dadku ma qaadan karo xilligaa xuno abaartaa oo lagu jiro ummaddu inay iscaawsa la doonayay laguma jiri karo kuwa kaloo dadka baaranaya ama dhibaato ka shaqaynaya mid lagu jiri karo ma aha sharciguna waa inuu shaqeeyo go-aan cad baana laga qaatay go-aanka cad oo laga qaatayna waxa weeye dambiile meeshuu maraya in lagu dilo hadduu isdhiibi waayo meesha uu maraya in lagu dilo la deldelo baa go-aan lagu qaatay waana la isku raacsan yahay guddigii nabadgelyada heer gool waa joogaa guddigii nabadgelyada heer qaran waa joogaa laamihii kala gedisanaa ciidamada waa joogaan saraashigiishii dowladdana waa joogtaa marka arrintaasu annaga puntland qof dhibaato ka shaqaynaya cidna ma soo dhaweynayso